su-aashu waxay ku saabsan tahay dukaamada waxaa lagu iibiyaa caano iyo timir iyo waxyaalo kale oo raashim ah oo iska bisil iska bisil sida waxa weeye saambuusaha iyo keega iyo waxyaalaha la midka ah ashyaada noocaasi ayaa la iibinayaa maalintii ramadaan maxay xukunkeedu noqonayaa jawaabteedu waxay tahay cidda iibinaysaa waa inay eegtaa cidda ka iibsanaysa waa inay eegtaa haddii markaa waxa weeye ay tahay cid qaalibu danni ay tahay inay acdaar leedahay ama acdaari ay ka muuqato ama markaa cudurdaar la-aanteed aanu afuraynin ama aasaar safar ay ka muuqato ama xanuun uu ka muuqdo ama markaa waxa weeye iyo waxyaalo lamid ah ama carruurtii oo kale yacni kuwaas waa laga iibinayaa dembina kuma qabaan laakiin haddii malihiisa uu ku qaalib noqdo cidda ka iibsanaysa inaanay cudurdaar lahayn oo cudurdaar la-aan ay iskaga afurayaan ay sidaas malihiisu u bato inuu ka iibiyaa uma banaana waa min baabi sadi zaraa'ic ilaahayna wuxuu yihi walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan ha isku caawinina dembiga iyo xadgudubka ha isku caawinina ruuxani mar hadduu dembi ku jiro haalibu danni ay tahay inuu dembowsan yahay dembiga in lagu caawiyo ama lagu kaalmeeya ma banaana marka qofka ku kaalmaynaya dembigii waa ku jiraa iibka uu ka iibinaya markaa uma banaana iibka uu ka iibinaya uma banaana hataa carruurtii yar yaraa hadduu markaa maluhu ku qaalib noqdo ama maluhu u bato in mid afurani u soo dirtay oo aanu isagu markaa doonayno carruur yar yar la siinaynin ee markaa dad waaweyn oo aan cudurdaar lahayni ay cunayaan sidaas haddii markaa malihiisu ku qaalib noqdo waa inaanu ka iibin ictibaarkana waxaa leh ruuxa kale ruuxa iibinaya ayaa markaa malihiisa uu cibrada leeyihi yacni markaa tixgelinta leeyahay mid kaloo isla soo taagay hadduu yidhahdo war aniga malahaygu wuxuu u badan yahay ruuxan inaanu cudurdaar lahayn kii iibinayay hadduu yidhaahdo aniga malahaygu wuxuu u badan yahay inuu cudurdaar leeyahay ama cid cudurdaar le uu iibinaayo cibradu waa cudurdaar waa sida markaa dannigiisu iyo malihiisu isaga yahay ayaa markaa isaga tixgelinta taasaa u leh xukum ahaanna taasuu ku camal falaya waxa markaa xaaladda markuu eego amaaraadka u eego malihiisa waxa ku qaalib noqday marka ciddii loo filaayo cudurdaar la-aan inay ku afurayaan waa inaan laga iibin laakiin ciddii loo malaynayo inay cudurdaar leeyihiin waa laga iibin karaa dhibina kuma sugna wallahu aclam